iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee matayos ciisaa ka jawaabay eedayntii ku saabsanayd xeerka markaas waxaa yeruusaalem ciise uga yimid niman farrisiin iyo culummo ah oo waxay ku yidhaahdeen xertaadu maxay xeerka waayeellada uga gudbaan waayo ma faraxashaan goortay kibis cunayaan wuu u jawaabay oo ku yidhi idinkuba maxaad amarkii ilaah uga gudubtaan xeerkiinna aawadiis waayo ilaah wuxuu amray aabbahaa iyo hooyadaa maamuus oo kan aabbihii ama hooyadii caayaa dhimashaha ku dhammaado laakiin waxaad leedihiin kan aabbihii ama hooyadii ku yidhaahda wixii aan idintari lahaa hadiyad baan ilaah ugu bixiyey aabbihii ama hooyadii maamuusi maayo xeerkiinna ayaad hadalka ilaah ku buriseen laba wejiilayaalow isaayos aad buu wax idinka sii sheegay markuu yidhi dadkanu bushimahooda ayay igu maamuusaan laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay si aan micno lahayn ayay ii caabudaan iyagoo dadka wax ku barya amarrada dadka markaasuu dadkii badnaa u yeedhay oo ku yidhi maqla oo garta ma aha waxaa afka gala waxa ninka nijaaseeyaa laakiin waxaa afka ka soo baxa kaas ayaa ninka nijaaseeya markaasaa xertii u timid oo ku tidhi ma og tahay farrisiintii inay ka xumaadeen markay hadalkii maqleen laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi geed walba oo aan aabbahayga jannada ku jiraa abuurin waa la rujin doonaa iska daaya iyaga waa indhoolayaal indhoolayaal hagayaye laakiin nin indhala hadduu nin indha la hago labadooduba god bay ku dhici doonaan markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi masaalkaa noo caddee kolkaasuu wuxuu yidhi idinku weli ma garasho la'aan baad tihiin miyaydnaan garanaynin wax kasta oo afka galaa calooshay tagaan oo waxaa lagu tuuraa meesha lagu xaadho laakiin waxaa afka ka soo baxaa qalbigay ka yimaadaan oo kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeyaa waayo waxa qalbiga ka soo baxaa fikradda sharka leh iyo dilidda iyo sinada iyo wasmada xaaraanta ah iyo tuugannimada iyo maragga beenta ah iyo cayda kuwan weeye waxa ninka nijaaseeyaa laakiin in lagu cuno fara aan la maydhin ninka ma nijaasayso bogsiintii gabadhii aan yuhuudda ahayn ciise ayaa meeshaas ka baxay oo dhinacyada turos iyo sidon ayuu u leexday oo naagga reer kancaan ah ayaa soohdimahaas ka soo baxday oo qaylisay iyadoo leh ii naxariiso sayidow ina daa'uudow gabadhayda jinni baa si xun u waalaya laakiin hadal ugama uu jawaabin markaasaa xertiisii u timid oo ka bariday iyagoo leh eri waayo way inaga daba qaylinaysaa laakiin wuxuu u jawaabay oo ku yidhi la iima soo dirin idaha lunsan oo reer banu israa'iil ma ahee laakiin iyadu way u timid oo sajuudday oo waxay tidhi sayidow i caawi wuxuu u jawaabay oo ku yidhi ma wanaagsana in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro waxay tidhi waa run sayidow laakiin weliba eeyuhu waxay cunaan jajabka ka dhaca miiska sayidkooda markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi naagtay rumaysadkaagu waa weyn yahay ee ha kuu noqoto sidaad doonaysid oo saacaddaasba gabadheedii waa bogsatay dad badan baa la bogsiiyey markaasaa ciise halkaas ka tegey oo wuxuu u soo dhowaaday badda galilii oo buurtuu fuulay oo halkaasuu fadhiistay kolkaasaa waxaa u yimid dad fara badan oo wada kuwa curyaan ah iyo kuwa indhala iyo kuwa carabla iyo kuwa addimala iyo qaar badan oo kale oo waxay iyaga dhigeen cagihiisa agtooda wuuna bogsiiyey sidaa daraaddeed baa dadkii yaabay goortay arkeen kuwii carabka la'aa oo hadlaya iyo kuwii lugaha la'aa oo bogsaday iyo kuwii curyaanka ahaa oo socda iyo kuwii indhaha la'aa oo wax arkaya waxayna ammaaneen ilaaha reer binu israa'iil waxaa cunto la siiyey afar kun oo nin markaasaa ciise xertiisii u yeedhay oo ku yidhi dadka badan ayaan u naxariisanayaa waayo durba saddex maalmood ayay ila joogeen oo waxay cunaanna ma haystaan dooni maayo inaan diro iyagoo sooman waaba intaas oo ay jidka ku itaal beelaane xertiisii waxay ku yidhaahdeen innagoo meel cidla ah joogna xaggee baynu ka helaynaa kibis intaa la eg in dad sida u badanu ka dhergaan ciise ayaa ku yidhi imise kibsood baad haysaan waxay yidhaahdeen toddoba iyo waxoogaa kalluun yar yar ah oo wuxuu dadkii badnaa ku amray inay dhulka fadhiistaan markaasuu toddobadii kibsood iyo kalluunkii soo qaaday oo goortuu ku mahadnaqay ayuu kala jejebiyey oo xertii siiyey xertiina dadkii badnaa ayay siiyeen dhammaantood way wada cuneen oo dhargeen oo waxay soo ururiyeen toddoba dembiilood oo ka buuxa jajabkii hadhay dadkii cunayna waxay ahaayeen afar kun oo rag ah oo aan naagaha iyo carruurtu ku jirin kolkuu dadkii badnaa diray dabadeed ayuu doonni fuulay oo wuxuu galay soohdimaha magadan